dowladda kenya ayaa bilowday mashruuc raadraac iyo baaritaan lagu samaynayo dhammaanba ciidamada booliiska ee dalkaasi madaxa guddiga adeega booliiska ee kenya johnson kovulundi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in qorshahani uu diradda saari doono dhiiranaanta saraakiisha iyo aqoontooda si howlahooda si cadaaladi ku jirto ay ugu gutaan waryaheena v o a ee gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa warbixinta noo soo diray ku dhowaad siddeetan kun oo ciidamada booliiska dalkani kenya ayaa waxaa lagu samayn doonaa baaritaano kala duwan baaritaanadan ayaa waxay noqon doonaan kuwa la baaraya ciidamada booliiska hantidooda aqoontooda iyo weliba kartida shaqada ay ku qabanayaan sidoo kalena waxaa baaritaano lagu samayn doonaa dhaqaalahooda iyo weliba dhaqaalaha eheeladooda baaritaan kaloo ah mid dastuuriya dastuurka dalkani kenyana lagu xusay ayaa waxa uu imaanayaa kadib mugdi fara badan oo ciidamada booliiska dalkani kenya iyo weliba shacabka dalkani kenya soo kala dhexgalay wasiirka amniga qaranka dalkani kenya joseph ololingu ayaa xariga ka jaray mashruucaasi
waa waajib waa waxna looga baahan yahay dhammaan shaqaalaha xafiisyada noocan oo kala hayo in baaritaano lagu sameeyo sida dastuurka iyaga uu ku xusan yahay ama sida annaguba aynu soo marnay tanina waxay noqonaysaa gaar ahaan ciidamada booliiska dalkani kenya iyo ciidamada a b da loo yaqaano ay noqdaan kuwo ka gudbo ciidamada xoogga booliiska ee dalka una gudbaan ciidamada u adeega bulshada Kenya Police Force and Administration Police Force are vetted as they transit into the National Police Service.
Baaritaankan ayaa waxa uu noqon doonaa mid kalsooni siiya shacabka ku dhaqan dalkani Kenya. Saameyn culusna ay ku yeelatay dhagahooda ay ku soo noqnoqonayaan musuq maasuq fara badan oo haraadiyey ciidamada booliiska dalkani Kenya. in badan oo ciidamada booliiska dalkani kenya ayaa arrinkani waxa uu ku beeray argagax fara badan ayadoo la aaminsan yahay in ciidamada booliiska qaarkood si musuq maasuqa shaqada ay ku heleen halka qaarkoodna si musuq maasuqa darajooyin lagu siiyey balse wasiirka amniga qaranka dalkani kenya ayaa waxa uu qeexay in qorshahan uu dhici doono si xaqaali ah and we want to reiterate our commitment that the process is going to be fair waxaan idiin xaqiijinayaa in hanaanka shaqadan loo qabanayo uu noqon doono mid waafi ah waxaan sidoo kalena idiin sheegayaa in cid walboo shaqadan aan u qalmin ay noqon doonto mid ka baxdo hanaanka shaqadan and ensure that those who do not uh, meet the necessary threshold are uh, gotten out of the service dowladda ayaa waxay shaaca ka qaaday kuwa shaqadooda laga joojin doono inay hanti celis u samayn doonto the process has been approved again by the cabinet and the national treasury is providing the necessary resources hanaankani waa mid ka soo gudbay golaha wasiirada dalkani kenya sidoo kalena hanti dhowrka guud ayaa waxa uu diyaariyey hanti celiskii loo samayn lahaa hadday dhacday in iskarta qaar shaqada laga joojiyo iyadoo markaasi loo marayo dastuurka dalkani Kenya for those who will not successfully go Uh, through that process baaritaanadii ugu dambeeyey heerka musuqmaasuq ee dalkani Kenya laga qaaday ayaa namarka koowaad waxaa ka geliyay ciidamada amniga qaranka ee dalkani Kenya tanina waxay noqonaysaa mid maalinba maalinta ka sii dambayso kalsooni darri fara badan ku beeraysa shacabka ku dhaqan dalkani Kenya iyadoo dil dhac iyo biliqa inta badan dadka Kenyaanka ay uga tuhun qabaan in hadday ciidamada booliiska iyo ciidamada ammaanka dalkani Kenya ay soo gaaraan ay saameyn ku yeelan karto mise dastuurka dalkani Kenya ayaa iminka waxa uu xusaya in hanaanka ciidamada dalkani Kenya wax badan laga bedelo iyadoo ciidamada booliiska dalkani Kenya oo ahaan jiray ciidamada xoogga booliiska dalkani Kenya loo bedelayo ciidamada booliiska u adeega bulshada dalkani Kenya tanina waxay noqonaysaa mid rajo soo gelisay Kenyaanka ayadoo marba marka kasii dambeysana dastuurka dalkani Kenya qodob ka mid ah kenyaanku ay ku soo baraarugayaan maxamed faarax shire v o a garisa